bal hadda eeg taswiirta lix iyo tobnaad markaa nebi nebudukaaze aad ayuu uga xanaaqay in shadrak meshar iyo abednego aanay u sujuudaynin sanamka ama muuqaalka uu sameeyey markaa waxa uu siiyey fursad labaad si ay ugu sujuudaan muuqaalka uu sameeyey oo waxa ay ku yidhaahdeen uma sujuudayno oo haddiina lagu tuuro dabka dhexdiisa ilaahayga aannu aaminsannahay ayaa ina ilaalinaya oo waxa ay ku yidhaahdeen boqorkii hataa haddii ilaaha aannu aaminsannahay uuna badbaadin waayo marka dabka nala geliyo waxa aad ogaataa in aan marnaba caabudaynin sanamkaaga markaasuu boqorkii xanaaqay oo uu ku yidhi sameeya dabka toddoba jeer in ka kulul intii hore oo waxa uu ku amray niman xoog badbadan in ay xirxiraan saddexda nin oo ay ku tuuraan dabka maxaa dhici kartaa inuu markaasi nebiga nebadukaaza uu eegayey maxaa yeelay isla markiiba intuu faraskii ka degay ayuu yidhi miyaanan saddexdii nin xirxirin oo aanan ku tuurin dabka maxaa yeelay buu yidhi waxa aan arkaa afar nin oo dabka ka dhex shaqaynaya oo aanan xirxirnayn qofka afaraadna waxa uu egyahay wiilka ilaah markaasuu boqorkii ku dhawaaqay shadraag meeshaag iyo cabidnegow iyo wiilka ilaahow ka soo baxa halkaasi oo imaada markii ay ka soo baxeen dadkii waxay arkeen dabkii in uusan waxba yeelin iyaga timahoodii ma aanay gubanin hataa jirkooda ma uusan soo uraynin markaasaa boqorkii nebadkadaazo wuxuu yidhi ilaahay ha la ammaano kii badbaadiyey kuwa tadan oo dadkiina waa ay ka tegeen sanamyadii oo waxa ay caabudeen ilaah saaxib uma shaqayn kartid laba boqor ama waa inaad adeecdaa ilaah ama waa inaad ka barbar noqotaa oo waxa uu ilaahay yidhi midkii aniga aan ila soconin waa uu iga barbar yahay saaxib ma jiro jid dhexdhexaad u ah qofka wax aaminsan